munaasabadu alle ka hadagooya iyo adeegyo caafimaad kala duwan oo cusub ee lagu hirgeliya isbedelka walaweyn general hosbital iyo weliba lagaga waday degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose munaasabada hadagooyinka weliba ku qeyb galay madaxda walaweyn general hosbital bahda caafimaadka degmada odayaalka dhaqanka haweenka iyo qeybaha kale ee bulshada degmada walaweyn adeegyada cusub ee laga kordhiyay isbedelka walaweynyo kumid eh qalabyada hangurimadka degdeg ee oksijiinka qaliimada suxyowka qeyb kumida jirka dhalmadiiyo hano kaloo adeeg caafimaadee doctor cali xuseen shariif oo agaasimaha isbetelka walaweyn general hosbital iyo inkureyn ku hadlay munaasabada adeegoyka adeegyada cusub ee laka kordhiya isbetelka waxaa daafuri doonaa qeyb emergency ah oo lagula tacaali doono dadka gargaarka degdega u baahan ayadana waa qeyb cusub oo isbitaalka uu daafuri doono sidoo kale meesha waxaa ugu faa'iidaysanaa qayb shaybaar ah oo shaybaarkiisa aad loo qalabeeyey in isbitaalku soo kordhiyo waxyaabaha oo qaliimada qaybahooda kala duwan isbitaalka uu qaban doono qaliin noocoo noqdo waxaa rajaynaynaa in baahidii isbitaalka walaweyn uu daboolo baahidii degmada walaweyn loo qabay oo loo ordi jiray sagaashan kilomitir isbitaalka waxaa baahidiisa u istaagay dad bulshada deegaanka u dhashay qof farka imaade ma ahan waa dadkii deegaanka u dhashay oo isku tashtay in ay baahidii dadkooda dhibaataysan ay damqadeen in dadkooda wax u qabtaan qaybaha oo qaliinka ha noqoto hooyada uurka leh oo dhiigbaxaysa mar walba lagala ordaayo magaalada oo loo wado sagaashan kilomitir waxaa go-aansanay in anoo ku hadlaya afka maamulka isbitaalka walaweyn in dadkii baahidii aan ka daboolno inta karaankeen ah sidoo kale bahda caafimaadka degmada odayaalka dhaqanka iyo qeybihii kale ee ku qeybgeli munaasabadee ku hadali iyo hadhowaa isbitaalkan adeegyada sube laaka kordhiya baahida ilaaha baa baabi'i koray laakiin dhakhaatiirta hadda la sheenay iina maayinka hambalyoyaane in ummadda inshaqeeyaan si hagar la'aan wixii ku badanta waa goonuwa isbitaalkan oo hore inshaqeeyaay geed shaqadii uso hore ahaay oo lasoo lama jibaara ama lasoo sadde jibaara marka maasha allah waa una kafarahnuwa deegaanka kafarahe degmada kafarahata laso'ana isbitaalka aadan laso'ana in dhakhaatiir oo liska kordhiye oo waa soo baradeen oo isbitaallo oo kale ka shaqeeyo koraano oo beese badan hala koraan inay soo baxaan deegaansho kooyaan oo ka shaqeeyaan waana mahadsantaan dadkii ka dadaali dadkii qabanqaabiye dadkii ka shaqeeyaan dadkii macnaha hadda macnaha diyaarayaan inay warku baradaan intii oo macnaha waxa waaye ha soo dhawaayoy iskaashaneen degmadeen ha noqoto degmadu iskaashadaa liswaraarsadaa lisgacansiyaa macnaha waxa waye dadkii isway lindaawayo insha allahu raali ahaada waana aadan ka dharaali wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay mayba siinku rajayaana inay ajar ilaahay siinku siiyo maybu waha waa laka faraho la taabido la muuqido la arago oo umud walanga wadaa iya gabateen mana war umud walanga wadaa iya gabateen maayo mana haminga iska aadaas way waha waqti oo manaartay sida waa iska aadaasi marka sagaashan kilomitr walay unku raadi jirni haddii maanaa alxamdulilah nani sheelay intas idinka dhawaayay
idinkana saa u jeedaan maanta isbitaalkii waxaa lagu soo kordhiyey qalab caafimaad oo taya leh runtii looga maarmi karo wixii loo aadi jiray caasimadda muqdisho maanta waxaan ku helnay degmadeennii in badan aan ku tahmaynay nin kasta oo wallabeen ah hadduu joogo tuulooyinka degmooyinka hoos yimaada ama hadduu joogo degmadaba wuxuu ku tahmayay mar uun inuu helo qalab caafimaad taya leh iyo dhakhaatiir taya leh waxaana ka mid ahay bahda caafimaadka ee degmada waalweyn kooda ugu faca weyn macnaha waxaan ka socdaa isbitaalka la yidhahdo saacid general hosbital kolley waxaa farxay inaan kasoo qaybo xafladan quraxda badan waxna dhib lama laha waayo dad annagaba soo diyaarin oo macallimiin aan u ahayn hataa waa ka shaqeeyaan cisbitaalka taadna farxad weyn ayay noo tahay qalabyadan way ahaanu asriye iyo waliba la dareere dhakhaatiir takhasusyaasha duun leh oo ku horgalo doono isbitaalka walaweyn general hosbital aanu sanal badan ku taro doono baahada bulshada in qabeen dhinaga caafimaadka